alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala alظaalimiin sala allahu calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wa saxbih wasalama tasliima kasiira kitaabu lmanhuuraati walmulaxi ay hada kitaabu lmanhuuraat walmulax waa kitaabkii axaadiista manhuuraadka ah ee filqan een baabka gaarka ah ku khaas ahayn iyo walmulax waxyaabaha markaa la macaansado sheegistooda iyo dhegaysigooda xadiidta ka mid ah almanhuuraat waa jamcu manhuur manhuurkuna waa did lmanduum shayga taxan ama xidhiidhsan didkiisa la ydhaha manhuur oo hadalka wixii gabaya tix lagu taxayna waata la ydhaha manduum ama nadmi wixii qubano ah ee aan gabay lagu tixin ama aan gabay ahayna waata la ydhaahdo manhuur nasri baa la ydhaha marka nadmi iyo nasri waata lakala ydhaahdo saasoo kale kuusha iyo tusbaxa iyo waxyaabaha xadhig ama dun la ysugu taxay manduum baa la ydhaahdaa marka waxa weeye la kala jareedee la kala daadiyana manhuur baa la ydhaahdaa waxaanu uga jeedaa hadda manhuuraadka sheekhu ay alaxaadiid alatii laa tataqayadu bibaabin khaas axaadiidta baab gaar ah aan ku saabsanayn buu uga jeedaa ka axaadiid badan oo kala duduwan oo qaarba mawduuc ay ku saabsan yihiin buu ku soo aroorinaya weeye macnuhu oon baab gaara ku qaydnayn almulaxna waa jamcu mulxa jamcu mulxa weeye iyaduna waa maa yustamlaxu wa yustacdabu min alaxaadiid buu uga jeeda waa waxa markaa la macaansado akhriskiisa iyo dhagaysigiisa oo axaadiidta ka mid a marka wuxuu ku soo aroorin doonaa waxyaabo ka mid ah sharaatu saaca iyo umuur badan oo kale axaadiid badan oo xambaarsan oo aada u cajaa'ib ah ayuu soo aroorinayay can innawaasi bni samcaana radia allahu canhu samcaan iyo simcaanba waa la odhan karaa qaala wuxuu ihi dakara rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalama addajaala ninka almasiixu dajaal la yidhaahda beenta badan ee aakhiru zamaanka soo bixi doona ayuu sheegay daata khadaatin aroor fakhafada hoos buu dhigay fiihi shaanigiisa wa rafaca korna wuu qaado markaa fakhafada fiihi wa rafaca waanay soo noqonaysaa laba macnoba waa lagu fasiray macnaha koowaad waa in la yidhaahdo arrinkiisu hoosu dhigay oo wuu xaqiray waayo waa kaafir gaala oo fasaad badan korna wuu u qaaday waayo fitnadiisa aad iyo aada u weyn si aan loo yaraysanay laysaga ilaaliyo fitnadiisuu kor u qaaday macnaha labaadna wuxuu yahay fakhafada fiihi waxaa looga jeedaa markuu arrinkiisa aada uga hadlay ayuu daalo kolkaasuu codka hoos ugu dhigay si uu u nasto kolkaasuu haddana kor ugu qaaday si uu si dhammaystiran dadka ugu gaadhsiiyo xataa danannaahu ilaa aanu u malaynayba fii daa'ifati nakli timirtan markaa waxa weeye qaybaheeda inuu ku dhex jiraba annakhl waa nakhlu lmadiina timirtii beerihii madiine ku taallay daa'ifana waa qayb weeye markaa timirahaasi beeraha ku yaalla qayb ka mida inuu ku dhex jiro uu dhex joogo ilaa aanu ka moodnay macnihii ilaa aanu u malaynayba inuu aad noogu dhow yahay oo uu nasigayaba si uu rasuulku ugu celceliyo uu u bayaamiyey sala allahu calayhi wasalam falamaa ruxnaa ilayhi markaanu xagga rasuulka u soo noqonnay ileen markii hore ee majliskaa uu kaga warramay waa la kala rawaxay waa la kala tegey markii aanu u soo noqonnay xaggiiseennu haddana u nimid tusaale ahaan duhurkii oo kale ama wakhti kaleba carafa daalika arrinkaasuu ka gartay fiinaa dhexdayada oo inaanu markaa firka naxsannahay oo aanu aada uga warwarsannahay dajaalkaasi ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam naga arkay fa qaala wuxuu ihi maa sha'nukum arrinkiinu muxuu yahay maxaa idin helay qulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allah dakarta waxaad sheegtay addajaala dajaal baad sheegtay khadaatan aroornimo oo fakhafadta fiihi wa rafacta arrinkiisu hoosna waad u dhigtay korna waad u qaada xataa danannaahu ilaa aanu u malaynay oo aanu moodnay fii daa'ifati nakli timirta barhkeed inuu ku dhex jiro fa qaala wuxuu ihi khayru dajaali dajaal hayrkiiba akhwafunii looga cabsi badan yahay calaykum korkiinna waxaan idinka cabsi badanahay dajaal ayaa jira oo sidaan dajaal idinka baqanayo si ka daraan aan idinkaga baqanayo in yakhruj haddii uu soo baxo wa ana fiikum anigoo dhexdiinna jooga fa ana xajiijuhu aniga ayaa la doodaya duunakum sokadiin oo anaa idinka kaafeeya oo idinkaga filaanaya halkaa waxaa laga qaadanayaa xujajka iyo bayinaadka rasuulkeenna la siiyey sala allahu calayhi wasalama inay ka sarreeyaan oy ka tan roon yihiin khawaariqda iyo waxyaabaha dajaal la siiyey wa in yakhruj haddii uu soo baxo walastu fiikum anigoo aan dhexdiinna joogin fa kullu mri'in qof waliba xajiiju nafsihi naftiisa waa mid ka doodaya nusqadaha badidoodu famru'un bay qorayaan baan filaya famru'un ay fa kullu mri'in qof waliba xajiiju nafsihi naftiisa isaga ayaa markaa ka doodaya oo wuxuu ku arki doonaa waxyaabo markaa uu beentiisa u daliishado bacdu ahli lcilmina waxaabay yidhaahdeen waa khabarun bimacna alamri oo macnii qof weliba naftiisa ha difaaco oo ha la doodo ha iska waabiyo ninkaa dajaal haddii lagu sallido wallaahu ilaahayna khaliifati ka iiga dambaynaya weeye ilaalinaya calaa kulli muslimin muslim kaste ee waxa weeyaan markaa ilaalinaya wuxuu dabadeeta rasuulkeennu bilaabay sala allahu calayhi wasalama dajaalkii inuu sifeeyo oo sifaadkiisa wax ka mida uu sheego innahu dajaadkani shaabu nin dhallinyaro weeye oo qatatun aada u tima adag oo timaha dee had iyo jeer waa inaga naqaano oo waxaa loo qaybiyaa yilix iyo jur ay u qaybsamaan marka kuwa juranimadooda iyo jucuudadoodu aadka u sii adag tahay baa la ydhaahdaa qatat ha qaad baa markaa la ydhaahdaa oo waa juro yaro dhadhowoo feedhmi karta iyo juro aad u adag oo waxa weeye sidaa marka waa nin shaabahoo qaadun tima adag caynuhu ishiisuna daafi'atun waa mid waxa weeyaan bilaa nuur ah daafi'a haddii la ydhaahdo bilhamsa la akhriyo ey dahaba nuuruha weeye waa mid goof oo bilaa nuur ah ishiisu waayo wuu ilca waran yahay waxaa kaloo la wariyey daafiya bilyaana waa la wariyey haddii ya-da la akhriyana waxay noqonaysaa ay baarisa waa mid soo baxsan oo soo taagan oo wax nuurina ku jiro markaa waa mid cawaran weeye daafi ah iyo daafiya labaduba waa saxiix laba riwaayadoo saxiixa weeye kaanii waxaad imoodaa ushabihuhu inaan ku shabahayo bicabdilcuza ibni qatanin ninkii magacaa lahaa la odhan jiray cabdulcuza ibnu qatan oo wuxuu markaa ka mid ahaa min bani lmustaliq min khusaaca qabiilada khusaaca la ydhaha buu ka tirsanaa wahalaka fi ljaahiliya jaahiliyadii nin halaagsamoo dhintay baanu ahaa ninkaasuu eegiyoon ku shabihi laha buu yidhi marka bani aadamkuu ka mid yahay dajaalkani weliba wuu joogaayo sida axaadiistu tilmaamaysa jasiiradaha qaarkood buu ku xidhan yahay faman adrakahu qofka soo gaadhee minkum idinka idinka midi falyaqra'ha ku akhriya calayhi korkiisa fawaatixa suurati lkahfi suuradda suuratu lkahfi aayadaheeda horaha ku akhriyo waayo qofka aayadaha ku akhriya sida xadiidka laba sheegayo cusima min addajaal dajaalkaa waa laga badbaadinayaa oo waxa weeyaan markaa waa laga ilaalinayaa waxyaabaha fitnada dajaal lagaga baxsadaanay ka mid tahay in suuradda kahfi inta la qaybo haddii lala kulmo qaybaheeda hore lagu akhriyo innahu dajaalkani khaarijun wuxuu ka soo bixi doonaa khallatan dariiq bayna ashaami waalciraaqi shaam iyo ciraaq u dhaxaysa wacaatha wuu fasahaadini yamiinan midig wacaatha wuu fasahaadini shimaalan bidixna wuu fasahaadin macnii dhulka midig iyo bidix bari iyo bugux dhan walba wuu u fasahaadinayaa isaga iyo ciidamada sharka badan ee uu wataa yaa cibaadallaahi addoomihii ilaahay ow fahbutuu sugnaada baa rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam addoomihii ilaahay ow fitnadaa qofkii soo gaadhaa ha sugnaado oo xaqa iyo diinta gowsdambeedka ha ku qaniino oo ha xejiisto halkaana waxaa laga qaadanayaa athabaatu cinda alfitan fitnadan masiixu dajaal waa akbaru fitna marka fitnadaas iyo fitanka kale faraha badan ee adduunyada iska daba imanayaba qofka muslimkaa waxa saaran inuu sugnaado qulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow wamaa lubthuhu fi lard wamaa waa maxay lubthuhu nagaanshihiisa fi lardi dhulka uu ku nagaanayaa intee buu dhulka joogayaa qaala wuxuu idhi arbacuuna yowman afartan maalmood yowmun maalini ka sanatin sanad bay leeg tahay wa yowmun maalina ka shahrin bil oo kale weeye wa yowmun maalina ka jumucatin wiig oo kale weeye wa saa'iru ayaamihii maalmihiisa kalena ka ayaamikum maalmihiinan caadiga ah oo kale weeye marka afartankaa maalmood saddexdaa dhaadheer mooyaane toddoba iyo soddonka kale maalmihiinan ay la mid yihin waxaa dhacday dabadeeta su'aal aada u muhiim ah oo axkaam laga daliishaday waddamada qaar hadda ay u baahan yihiin ayaa saxaabadu ay rasuulka weydiiyeen sala allahu calayhi wasalam oo ilaahay ku ilhaamiyey qulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow fadalika alyowmu maalinkaa aladii kaasoo ka sanatin sanad leeg kaa bisha leeg iyo kaa wiigga leegina waa la mideh atakfiinaa fiihi ma waxa nagu filan salaatu yowmin hal maalina salaadii baa nagu filan miyaa qaala wuxuu idhi laa maya uqduruu u qiyaasa lahu isaga qadrahu qadarkiisa markaa u qadaro u qiyaasa haa waayah marka macnuhu waxa weeye maalinkaa dheer ee isku siidayska ah ee salaadii shanta wakti ahayd ee maalmaha kale la tukan jiray uun lala iman maayo bal eh waa loo qadaraya waa la qiyaasaya waktigaa la eegaya waay waxaana markaa hadda la xukuna waddamada koonayaasha ah ee had iyo jeer maaragtay laga yaabo inaanay muddo dheer bacdceed arag oo muddo dheerba ay maalin uun iskaga jiraan hadday doonaan mararka qaarna muddo dheer habeen ku jiraan maxay samaynayaan haddii maalmuhu mararka qaar maalmo caadiga ay soo maraan maalmaha caadiga ah unbay ka qiyaasanayaan haddii kalena waddamada ku dhadhow bay ka qiyaasanayaan oo waddamada ku dhadhow inta subax iyo duhur udhaxaysa duhur iyo casar inta udhaxaysa casar iyo maqrib inta udhaxaysa wahaakada iyagay ka qiyaasanayaan haddana walilaahi alxamdu waxay ahlulcilmigu leeyihin waxaaba la yska isticmaalayaa saacadahan iyo aalaadkan dee waxa weeye wakhtiga lagu maaragtay qiyaasto ee haddii allaba kuu roon yahay wakhtiga lagula socdo ayaa la yska isticmaalaya qulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay wamaa israacuhu fi lard degdegiisa uu dhulka dhexdiisa ku degdegaya uu dhulka maraya muxuu yahay qaala wuxuu ihi kalkayfi waa sida roobka oo kaleo istadbaratu ay dabada kaga timid dabada ay ka kaxaysa ariixu dabayli roob waxa weeye intuu soo horay dabadeeta dabayli dabada kaga timi oo ay cidhibta ku dhufatay yaa siduu u dheeraynaya iyo surcadiisoo kale weeye si macnihi aada u dhaqso badan ayuu dhulka waxa weeye u maraya kalkaythi waa sidii roob oo kale oo istadbaratu dabada ay ka kaxaysa arriixu dabayl fayaatii wuxuu soo marayaa cala alqowmi dad buu soo marayaa fayadcuuhum wuu yeedhaya wa yu'minuuna bihi way rumaynayaan kolkaa marka dadka markuu yimaado rabbinimu u sheeganaya rabbinimaha u sheegta ee axaadiidta qaar baa sheegayso sanadkeeda maqaal ku jiro inuu marka hore wanaag muujisanayo haddana nebinimo sheeganayo haddana rabbinimo uu uga sii gudbaayo wayastajiibuuna lahu waanay ajiibayaan oo waxa uu dacwaddaa uu u bandhigay way ka yeelayaan oo way raacayaan faya'muru wuxuu farayaa asamaaa samaduu farayaa inay roob soo dayso fatumtiru way roobaynaysa roob bay sidaa u shubaysa wal arda dhulkana wuu farayaa inay nabaadkeedii iyo siidhkii soo saarto fatumbitu way soo saaraysa baad bay isla markiiba waxa weeye saa uga soo boodaayo oon laba sugsugahay fataruuxu way ku soo caraabaysaa calayhim korkooda kuwaa raacay saarixatuhum xoolahoodii foofay atwala maa kaanat duran xaalo ay tahay markay ugu kuruska dheerayd isla markiiba markay waxa weeye biyihii iyo baadkii iyo dooggii isku cunto ayay markaba shishlaanaysaa shishlaanaysaa weeyi iyadoo kurusku intaa leegyahay bay soo caraabaysa oo wa asbaqahu duruucan ugu candho weyn candhadu aad u kala fogto aad u weynto aad u dararsan wa amadahu khawaasira waxa weeye aada u dibirsanoo macnihii keliye kala fog oo aada u dibiray oo labada keliyood ama labada dhinac sidaa ay calooshu labada dhinac uga kala durugtay sida xoolo markay baadka iyo dooga ka dhargaanayay maaragtay sameeya uma yaatii dabadeeta wuxuu imanayaa alqawma haddana dad buu imanayaa fayadcuuhum iyagana wuu yeedhayaa inay rumeeyaanoo markaa uu rabbi buu u sheeganaya fayarudduuna calayhi way ku celinayaan qowlahu hadalkiisa way ku celinayaan oo ka dhagaysan maayaan fayansarifu canhum wuu ka noqonayaa fayusbixuuna waxay noqonayaan isla markiiba mumxiliina kuwa abaarsaday oo laysa biaydiihim ee waxaa la yidhaahdaa min amxala laga keenayoo waa marka roobku go'o ee waxa weeye dhulka iyo baadkuna qallalo fayusbixuuna waxay noqonayaan mumxiliina kuwa abaarsado abaar qaca jooga oo weliba laysa biaydiihim gacmahooda aanu ku sugnayn shay-un shay oo min amwaalihim xoolahoodii ka midi haa waxay noqonayaan kuwa abaarsaday oo xoolihii ka baxeen oon waxbaba haynin ayay markaa waxa weeye noqonayaan waa kuwii iimaanka ku dhegay waa la imtixaanayaa garo labada qoloba wayamuru wuxuu soo marayaa bilkharibati meel kharaabtay buu soo marayaa oo fa yaquulu laha wuxuu ku odhanayaa akhrijii soo saar kharaabad yahay kunuusaki kaydadkii kugu jira ee lagugu aasee kugu qarsoonaa soo saar buu odhanaya dabadda soo dhig markaasay dabadda soo dhigaysaa fatatbacuhu waxa raacaya kunuusuhaa kaydadkeedii baa raacay ka yacaasiibilnaxli sida shinnidu ay u raacdo boqoradeeda oo kale yacaasiib markaa waa jamcu yacsuubo yacsuubkuna waa amiirka shinnida weeye shinnida ka uu amiirka u aweeye waxaan filayaa innagu waa kaaynu boqorka nidha oo waxaa la yaqaanaa hal alla halkuu u duulo ayaa waxa weeyaan markaa ay uga daba duulaysa hadduu duulo way ka daba duulaysa hadduu degu meel fadhiistana way degaysa xataa waxaa la yidhaahdaa isagoo socda hadduu ku dhaafo intuu kusoo mara iyaduna way ku wada dhaafaysa hadduu ku qabsadana waa lagu yaabaa way kugu wada degaysa marka waa kaa ay daba socoto oo kale sidaasay u raacaysaa waa iska imtixaan weeye uma dabadeeta yadcu wuxuu u yeedhayaa rajulan nin ninkaasoo mumtali'an buuxa shabaaban dhallinyaranimo la buuxa oo xoog leh waa nin wanaagsan oo qiimo badan oo ahlulcilmi ahoo faqiihaho aakhiru zamaanka jooga weeye faahfaahintiisana xadiis soo socda inuu ku gaadhi insha allah fa yadribuhu wuxuu ku dhufanayaa bisayfi seeftuu ku dhufanaya oo fa yaqatacuhu wuxuu ugu kala jarayaa jaslatayni laba qaybood ayuu ugu kala goynayaa ramyata algaradi yoolka inta la tuura in la-eg buu kala tuurayaa labadaa qaybood oo waxa weeye ama waxaad tidhaha ramyata algarad sida markaa yoolka loo tuuroo kale ugu kala tuuraya shay marka la shiishaaya ama maaragtay leeb iyo waran iyo wax la mida marka lagu tuurayo shaygaa wax lagu tuuraayo weeye qaradku ama hadafku markaa sidaa shayga tuuryada loogu tuuro oo kale ayuu mar qura u kala tuuraya oo laba qaybood intuu uga dhiga midba qayb maaragtay wif meeluu ugu tuuraya kolkaasuu weliba labadaa qaybood kala dhex maraya sida axaadiista aynu ku arki doonno uma dabadeetana yadcuuhu wuu u yeedhayaa oo wuxuu odhanayaa soo kacoo fa yuqbilu wuu imanayaa wuu soo qaabilaya ha uu soo noolaanaya wayatahallalu wuu wirwirayaa wejuhu wejigiisu yadxaku xaalo uu qoslaayo marka hore hadalla dhex maraayo oo way isqabanayaanoo dabadeeta wuu dilayaa kolkaasuu haddana soo odhanaya soo noolosuu soo kacaya iyadoo wejigiisu wirwiraayo oo uu qoslayo markaasuu odhanayaa imakaan sii xaqiiqsaday inaad beenaalo weyn tahay fa baynamaa huwa kadaalika isagoo sidaa ku sugan dajaal oo macnihii fasaadkaa dhulka uu fasahaadinayo ku jira oo ahluliimaankii ugaadhsanaya gaalo badan iyo ciidamo badan oo sharwadeennana wataa id wakhtigaaba bacaa allahu tacaala ilaahay wuxuu soo saaraya almasiixa bna maryama nebi ciise calayhi salaam ayaa markaa waxa weeye la soo saaraya markaa almasiix waa naanaystii ciisa almasiix waxaa loogu bixiyeyna aqwaal baa ku jirta waxaa ka mid ah aqwaashaasi liannahu laa yamsaxu daa caahatin ilaa bari waayo qof kasta oo xanuun ama aafa ay hayso indhala-aan afla-aan baras markuu sidaa u masaxo waxa weeye biririx buu odhan jiray markaa waa laba masiixo almasiixu dajaal iyo masiixoo ciise bnu maryama ah dajaal waa masiixu dalaala la ydhaahdaa waa masiixkii baadida isaga qudhiisa maxaa masiix loogu bixiyey dajaal aqwaal baa ku jirta waxaa ka mid a liannahu mamsuuxu lcayn ishuu masaxan yahay oo cawaran masiixoo ciise bnu maryamana waa masiixu lhuda isagaana dilaya sidaynu arki doono masiixu lhudaa yaqtulu masiixa dalaala fayanzilu wuxuu ku soo degi doonaa cinda almanaarati albaydaa manaaradda cadagteeda oo sharqiya dimishqa magaalada dimishqa laydhaha caasimada syriya ah berigeeda ku taalla alimaamu nawowi wuxuu leeya waa macruufo way ku taallaa hadda laakiin garan maayo inay ku taalliyeen kale wallahu aclam cinda almanaarati albaydaa halkaasuu ka soo degaya bayna mahruudatayni laba la xamuuradeeyey dhexdood baanu ku soo degayaa bayna mahruudatayn ay bayna thawbayni mahruudatayn ay laabisun thawbayni mahruudatayn isagoo macnihii xidhan laba maro oo la xamuuradeeyey oo sibaaq iyo midab la mariyey midabkaa xamuuradda la yidhaahdo ayuu waxa weeye soo degayaa waadican oo uu dhigay kafayhi labadiisa baabaco calaa ajnixati malakayni laba mala garbahood saaray oo labadiisa gacmood midba waxa weeye isagoo garab malag garabkii sidaa ugu haya ayuu soo degayaao sidaa u hareera duulaya idaa ta'da'a markuu hoosu dhiga ra'sahu madaxiisa qatara wuu gobolaynaya oo biyo ayaa sidaa uga gobolaynaya oo sidii mid imanka soo maydhay oo aada u nadiifa oo dhalaalayo weeye wa idaa rafacahu marka uu kor u qaado madaxuu toosiyana taxadara waxaa ka dareeraya minhu isaga jumaanun fiddo macnii dheeman ka lu'lu'i sida luulkaoo kale ah baa ka dareeraya oo dhidid waxa weeyaan maaragtay iftiimayo wirwirayo sida dheemanka ah ayaa waxa weeye sidaa uga soo boodboodaya falaa yaxilu xalaalu maaha likaafirin gaal oo macnihii suuragal uma aha yajidu urinaayo helaayo riixa nafasihi urta neeftiisa ilaa maata wuu dhimanaya gaal alla gaalkii uriyaa ee urtiisa waxa weeye uriyaa nabi ciise calayhi salaam kow wuu dhimanaya wa nafasuhu urtiisuna nabi ciise calayhi salaam yentahii wuxuu ku dhammaanayaa ilaa xayu meeloo yentahii darfuhu aragtidiisu ay ku dhammaanayso halka aragtidiis iyo ishiisu ay gaadho ayaa urtiisuna ay gaadhaysaa markaa gaalka haddii uu arkaba waxa weeye waa malaq oo wuu dhimanayaa weeye fa yatlubuhu wuu raadsanayaa ninkii la odhan jiray dajaal xataa yudrikahu ilaa uu ku gaadho bibaabi luddin meesha laydhaa markaa lud albaabkeeda ilaa uu ku gaadho fayaqtuluhu kolkaasuu dilayaa weliba axaadiidta saxiixa muslimka oo arki doontaane faahfaahin bay kusii daraysaa wuu ka daba tegayaa lud buu ku gaadhayaa luddaasi waa magaalo ku taalla falistiin halkaasuu albaabkeeda ku gaadhaya kolkaasuu ku dilaya uma dabadeetana yaatii wuxuu imanayaa ciisa ciise sala allahu calayhi wasalama qowman rag buu imanayaa qad casamahum allahu ilaahay ka ilaaliyey minhu masiixu dajaalkaa uu ka ilaaliyey haa rag ilaahay masiixu dajaalkaa ka ilaaliyey ayuu markaa u imanayaa oo dadkii sugnaaday ee fitnadaasi aanay kaxaysan ka mid ahaa dadkaana waxaa ka mida waxa weeye ninka la ydhaha moxamed ibnu cabdilaahi ee mahdiga ah waayo ciise qudhiis wuxuu soo degayaa iyadoo mahdigaasi uu dadka muslimiinta la joogo oo uu maamulayo oo waxa weeyaan markaa sidaa xaaladdu ay tahay ayuu soo degayaa sida xadiidta saxiixa aynu ku hayno waa tahay marka ragga caynkaasi ah ayuu u imanayaa fayamsaxu wuxuu masaxayaa can wujuuhihim wejiyadooda ayuu masaxayaa nabi ciise calayhi salaam oo waxaa markaa suuragal bay ahlucilmigu leeyihiin inuu ka masaxayo baqihii iyo maaragtay argagixii fitnada masiixu dajaal ay u geysatay inuu ka masaxayo ama dee waxa weeye wax kaloo ilaahay ogiyaba uu ka masaxayo wa yuxadiuhum waxaanu uga warramayaa bidarajaatihim darajaadkooda filjannati jannada ay ku leeyihiin oo markii ilaahay uu fitnada masiixu dajaal ka badbaadiyey bay sidaa ku noqdeen dad sugan oo ahlu janno ah fa baynamaa huwa kadalika isagoo sidaas oo xaaladda ay ku jiraan id awxa allaahu ilaahay wuxuu u waaxyoonayaa tacaala isagaa sarreeya ilaa ciisa ciise sala allahu calayhi wasalama innii anigu qad akhrajtu waxaan soo saaray cibaadan lii addoommo aan leeyahay kuwaasoo laa yadaani laa yadaani liaxadin laa yadaani awoodin liaxadin cidna aanay ugu sugnayn biqitaalihim la dagaalankooda yacnii cidina aanay iska dhicin karin oo aanay iska difaaci karin oonay la dagaalami karin laa yadaani liaxadin biqitaalihim marka laa yadaani laba gacmood ha odhan ee laa qudrata walaa taaqa cidina aanay awood u lahayn inay iska waabiso yadaanna waxaa looga cabiray lianna labada gacmood had iyo jeer asal ahaan waa halka la ysku difaaco ee waxa weeye wax la yskaga waabiyo soo ma sidaasaa qudradii iyo awooddii loogu sheegaya halkan ee faxariz waxaad waxa weeye geysaa ood gabbaad uga dhigtaa cibaadii addoommahayga ila tuuri buurta tuur addoommahayga waxa weeye ku raacee kula jooga saar haa oo halkaa waxa weeye ku ilaaliyo halkaa gabbaad iyo dhufays ay cadowgaa ilaahay kaga badbaadaan uga dhig weeye waayahay oo waa xirsigii ku ilaali halkaasoo halkaa gee wayabcathu llaahu ilaahay wuxuu soo saarayaa yajuuja wamajuuja labadaa qabiilee bani aadamka ka mida yajuuj iyo wamajuuj buu soo saaraya waana laba qabiiloo aad iyo aad u fara badan waana kuwa kufaar oo inkaar qabayaala wa hum iyagu min kulli xadabin taag walba yansiluuna wa hum iyagu min kulli xadabin taag kaste yansiluuna way ka soo daadanayaan oo meel kasta saasay uga soo butaacayaan weeye ay yusracuun way ka soo degdegayaan oo meel kasta saasay uga soo daadanayaan badi waxa ay ka qabaan fa yamuru wuxuu soo marayaa awaa'iluhum kuwooda ugu horeeya calaa buxayrati tabariya badda yar ee markaa tabariya meesha la ydhaahdo loo nisbeeyey ee ku taalla ayay soo marayaan fa yashrabuuna waxay cabbayaan maa fiihaa biyaha wax alle waxa ku jira biyo wa yamuru aakhiruhum kuwooda ugu dambeeyaana way soo marayaan oo fa yaquuluuna waxay odhanayaan laqad kaana bi haadihi maratan maaun alleela halkan marbay biyo ku jiri jireen bay odhanayaan waayo buxayra waa taskhiiru baxra waa bad oo la taskhiiriyey tabariyana waa meel markaa waxa weeye ku taalla filistiin waana magaalo markaa filistiin ku taalloo meelaha imaka yuhuuddu gacanta ku hayaan ka mid ah marka waa bad yaroo waxoogay gacanahoo weyn oo la yidhaahdo ilaa lixdan kilomitir bay isu kala jirtaay oo gunteedu aad bay u fog tahay oo waxa weeyaan markaa biyo dee aad iyo aad u badan baa ku jira weeye oo doonyuhu ka kalluumaysanayaanoo markaa aada u biyo badan meeshaasay kuwa hore afka ku dhammaynayaan kuwa dambana odhanayaan hallayla halkan malaa beri bay biyo ku jiri jireen taasi waxay daliil u tahay badnidooda iyo siay markaa u badan yihiin wayuxsaru waxaa la gadoominayaa nabiy llaahi ciisa nabiga ilaahay ee ciisa sala allahu alayhi wasalam wa asxaabuhu iyo asxaabtiisa oo dadkii la socday ah ayaa la gadoominayaa dhan walba way ka dhaafayaan buurtaa markaa duur baa lagu gadoominayaa xataa yakuuna ilaa uu noqdo ra'su thawri dibiga madaxiisu liaxadihim midkood uu u noqdo khayran mid uga wanaagsan min miati diinaarin boqol diinaaroo liaxadikum midkiin u sugan alyowma maanta boqol diinaar dee maanta midkiin haysto wakhtigaa rasuulka lacag qaali ay ahayd haa markaa boqol diinaar oo maanta midkiin haysto ilaa qofka ka mida iyaga dadka halkaa lagu gadoomiyey ee dibi madaxii uu uga wanaagsanaado waayo fitnadii baa badatay meel wax loo doonto ma leh meel loo dhaadhaco ma leh meel walba iyagiibaa dawaafaya oo maraya meel wax laga soo iibsado ma leh lacagtuna waxay qiimo leedahay marka wax lagu soo iibsanayo wax lagu gadanayo ee meel aad wax kaga soo iibsato iyo meelay wax kugu goyso aada helayso haddaad weydoba meel aad wax kaga soo iibsato ama aad gaadhiba weydo lacagta miyaa la cunaa ya la cuni maayo xooga ma taraysa de hadday jeebadahaagu lacag buuxaan oo dukaankaa iyo hudheelka alaabtu taalla aad gaadhi kari weydo ama aad xanuun la gaadhi weydi ama aad waxa weeye naftaada u baqatid oo halkaa cadowa kuu fadhiye dee lacagti markaa waxba kuu tari maysa soo maha markaa calaa kulli xaal cunto ayay u baahanayaan waa ummad la gadoomiyey waxa weeyaan markaa cabis bay u baahanayaan waxbay u baahanayaan wixii dadku ay u baahnaayeen dhibtaasaa kolkaa halkaa kusoo gaadhaysa fa yarqabu wuxuu baryayaa nabiyullaahi ciisa nabigii ilaahay ee ciise sala allahu alayh wasalam iyo wa asxaabuhu asxaabtiisu radia allahu canhuma ila allahi ilaahay tacaala sarreey oo macnii ilaahay bay u tadarrucayaan oo ay baryayaan oo si ibtihaal iyo tabarucu ku jira ay u baryayaan waay halkaana waxaa laga qaadanayaa cinda alfitan in ilaahay jalla wacalaa la baryo oo ilaahay jalla wacalaa la ysu dhuldhigo si uu fitanka markaa kaaga badbaadiyo fa yursilu llahu tacaala ilaahay wuxuu usoo dirayaa isagaa sarreeya calayhim korkooda yajuuj iyo wamaajuujkii annaqafa sangaalla ayuu usoo dirayaa fii riqaabihim qoorta ka gelaya fa yusbixuuna waxay noqonayaan farsaa kuwa raqa ka mowti nafsin waaxida sidii naf keliya dhimashadeedoo kale ayay mar qura wada noqonayaan kuwa raqa hal mar bay naftu ka wada boodaysa eega ilaahay jalla wacalaa awooddiisa bani aadamkaa xadgudbay ee meel walba dhulka fasahaadiyey ee ilaa xataa axaadiistu ay sheegaysa inay cirka warma u tuurtuurayaan ay odhanayaan ee kuwii dhulka waynu ka adkaanee kuwii cirkana aynu laynna dabeeta usoo noqonaysa waxyaabaha ama leebabka ay samada u ganeen ay usoo noqonayso iyadoo dhiigle iyadoo lagu itixaamayo yaa ee kibray ee sidaa u badan ayaa ilaahay jalla wacalaa mar keliya kow kaga wada siinaya annaqaf waa dirxi weeye waxaana la yidhaahdaa markaa waa bahalkan ama dirxigan xoolaha ka gala sanka weeye marka had iyo jeer geela iyo adhiga iyo ay sanku cuncuno ama ay iska duufiyaan ay fiif yidhaahdaan bahal weyn oo cad oo ka soo dhaca somaydaan arag oo waxa weeye mardhacyo cadcad leh sangaalla la yidhaahdaa waa sangaallahaasay ahlulcilmigu yidhaahdeen kaasaa ilaahay jalla wacalaa qoorta kaga sallidaya qoorta ka gelaya fa yusbixuuna waxay noqonayaan farsaa kuwa markaa bakti ahoo raq ah ka mowti nafsin waaxida sidii qof keliya dhimashadii oo kale mar qura u wada dhimanayaan weeye farsaana waa jamcu fariisa fariisadu waa qatiilka waxa shayga la dilay weeye gaar ahaan waxaa la yidhaahdaa markaa libaaxa iyo bahalaha iyo raqda ay cuneen ee raqda ah ha waxa ay dileen ayaa markaa waxa weeye fariisa la yidhaahdaa oo sida mardaana jamaca loo yidhaha mariidna uu mufradka u yahay uma dabadeetana yahbitu waxa soo daadegaya nabiyu llaahi ciisa sala allahu alayhi wasalam wa asxaabuhu iyo asxaabtiisu radia allahu canhume ila lardi dhulkay usoo daadegaya falaa yajiduuna heli maayaan fil ardi dhulka ka heli maayaan mawdica shibrin taaka meel la dhigo ilaa mala'ahu hadday jirtana waxa buuxiyey zahamuhum urtoodii iyo wanatanuhum qurunkoodii baa buuxiyey ilaan wixii meel walba joogay ciidda ka badnaa ayaa mar qura wada baktiyey zaham waxaa la yidhaahdaa urta hilibkaa la yidhaahdaa markaa hilibku haddii dee uu maaragta la karinayo o la shiilayo tusaale ahaana sanuunad iyo ur fiican buu leeyahy o udgoon haddii bakti uu yahayna dee waxa weeye ur xun buu leeyahy marka zahamuhum urtooda iyo wanatanuhum qurunkooda ayaa meel kasta waxa weeye sidaa u buuxiyey waay markaa meel ay istaagaanba way waayayaan markay soo daadegaan fayargabu nabiy llahi ciisa sala allahu alayhi wasalam wa asxaabuhu radia allahu canhum ila allahi tacaala haddana nabi ciise iyo dadkii la socday ilaahay bay jalla wacalaa u tadarucayaan o baryayaan fa yursilu llahu tacaala ilaahay wuxuu usoo dirayaa dayran haad ka acnaaqi lbukti geela nooca ka mid ahee buktiga laydhaa yaa qoorihiisoo kale ah sida qooraha geela buktiga laydhaahdo oo kale ah ayuu ilaahay usoo diraya fataxmiluhum kolkaasay daadguraynaysaa o qaadaysaa fatadraxuhum waxay ku tuuraysaa baktigoodii xaysu shaaa allahu ilaahay halkuu doono uma yursilu llahu dabadeeta ilaahay wuxuu soo diraya caza wajalla madaran roob madarkaasoo laa yukinu aanu ka jirinahayn minhu xaggiisa baytu madarin guri dhoobaa iyo walaa wabarin mid dhogori toona oo marka waxa weeye dhulkii laga guro haddana dee baktigoodii iyo mililkii dhulka hoos u galay iyo urtii iyo dee waxbaa kaga hadhaya waad garanaysaa waxa weeye meel wax ku baktiyeen qof bini aadami ku baktiyey ama dee xoolaba ku baktiyeen waad garanaysaa waxbaa markaa raadkii waxbaa ku hadhaya roob baa ilaahay jalla wacalaa uu soo dirayaa uu kaga nadiifinaya dhulka markaa qurunkooda laa yukinu ay laa yasturu walaa yukhfiih aanu markaa ka qarinahayn oonu ka asturahayn qur-aankana way ku soo aroortay kelmaddaas maa tukinu suduuruhum ay maa tukhfiihi weeye marka laa yukinu minhu aanu ka jirinahayn qofkoonu ka dee waxa weeye qarinahayn baytu madarin guri dhoobo ah madarka waxaa la ydhaha dhoobooyinka adag iyo guryaha laga sameeyey ama jaajuur ha noqoto oo de mid adag ha noqoto ama dhoobo caadiya si dergadaheenii hore dhoobadii laga samayn jiray ha noqoto waa gurigii dhoobada ahaa wabarna waa guriga dhogorta ah weey oo asal ahaan wabarka waxaa la ydhaha dhogorta geela soo maha dhogorta geela ayaa la idha marka macnuu guri miyi guri magaalo ku yaalla iyo mid miyi ku yaalla midnaba roobkaa qofka ka jirin maayo oo waxa weeye ka ilaalin maayo roob caynkaasoo aada u baahsan baa ilaahay shubaya fa yaksilu larda dhulka ayuu maydhayaa roobkaasi xataa yatrukahaa ilaa uu ka tago kazalaqati iyadoo sida muraayad oo kale ah uma yuqaalu dabadeeta waxaa lagu odhanayaa lilardi dhulka ambitii soo saar tamarataki midhahaagii waruddii soo celi barakataki barakadaadii fa yowmaidin maalintaasi ayay ta'kulu cunaysa alcisaabatu kooxda kooxdu marka ay cunaysaa min arumaanati hal rumaana ayay waxa weeye wax ka cunayaan wayastadiluuna waxaanay harhsanayaan biqixfihaa haa qolofteedana way harhsanayaan habadda rumaankaana way cunayaan gelkeedana way harhsanayaan oo gelkeeda wax weyni waxay ka qabto waxa weeye wax weyn oo kala noqonaya markaasoo madalla oo kala ya ilaahay baa jalla wacalaa barakaynaya sideedabana barakadu waa kahratu lkhayri lilaahiyi fi shayi wa hubuutuhu fiih waa ilaahay shayga khayrkiisa inuu badiyo isla markaana khayrka ku sugo marka wixii ilaahay barakeeya haba yaraade eh dee waxa weeye shay qiimo badan oo waxtar badan buu noqonaya wa yubaaraku waxaa la barakaynayaa fi risli caanaha xataa ina liqacata ilaa waxa weeye ramadka min alibili geela ka midii la takfi ay ku filaato alfiaama kooxa min annaasi dadka ka mid a qolooyin badan oo dadka ka mid a ilaa ay ku filaato waliqxata ta dhalmada cusbada ah ee min albaqari loda ka midina la takfi haleelada min albaqari loda ka midina la takfi waxay ku filaanaysaa alqabiilata qabiilada min annaasi dadka ka mid a waliqxata ta iyaduna dhalma cusbada ah ee min alghanami adhiga ka midina la takfi waxay ku filaanaysaa alfakhida jilibka min annaasi dadka ka mid ah oo qabiiladii dee jilibku wuu kasii hooseeya waa jilibku waa meel hoose wey qabiiladuna way ka sarraysa shacab baa kasii sarreeya waa kada waayahay markaa liqxata irmaan buu sheekhu ku fasiri doonaa laakiin gaar ahaan waxaa la idhaahdaa neefka dhalma cusbada ah ee dhalmadiisu ay cusub tahay baa la ydhaa geelana ramad oo kale waata la ydhaahdo fabaynamaa hum kadalika xilli ay sidaa ku sugan yihiin id bacaa allahu tacaala ilaahay wuxuu soo dirayaa riixan dabayl dabayshaasoo ayibatan macaan oo fata'khuduhum waxay ka gelaysaa taxta aabaatihim taxta aabaatihim kiliinkilooyinkooda hoostooday ka gelaysaa ka qabanaysa fataqbidu waxay qabanaysaa qaadaysaa ruuxa kula muminin wa kulli muslimin ruuxa kulli mu'minin wa kulli muslimin qof kastaoo mu'min iyo mid kasta oo muslima ruuxdii bay qabanaysaa wayabqa waxaa hadhaaya shiraaru naasi dadka kuwii ugu sharka badnaa oo yatahaarajuuna isku saaranaya fiiha dhulka dhexdiisa tahaaruja alxumuri sida dameeruhu waxa weeyaan markaa isku fuulfuulaan fa calayhim iyaga korkooday taquumu saacatu saacaddu u dhacaysaa rawaahu muslimun muslim baa wariyey yatahaarajuuna markaa isu jimaacaya o isu fuulfuulaya sida dameeraha oo dariiqyaday isugu korkor isku korkorayaan oo waxa weeyaan markaa xishood iyo xaya iyo waxan waa lala dhuuntaa iyo waa las waxaasi kuma jiraan waa ummad fasahaaday oo akhlaaqdii ka xumaatay oo gaalanimo iyo akhlaaq xumo waxa weeye heer sare ka gaadhay dadkii wanaagsanaana iyagu waxa weeye way tegeen ya macal kuwan gaalada aha imaka meelaha jooga waabay kasii daran yihiin oo way kasii xun yihin oo way kasii xishood daran yihiin weeye marka xadiidkani waa xadiidka cadiimka ah waana xadiid fawaa'id badan weeye waxaanu inoo faa'iideeyey ninka dajaal la ydhaha soo bixistiisa iyo soo degista ciisa bnu maryama iyo soo bixista ya'juuj iyo wama'juuj saddexdubana waxay ka mid yihiin calaamaadka saacaddee waaweyn waa minwaa min ashraati saacati alkubraa waana xaq waa la rumaynayaa weeye qaala wuxuu ihi qowluhu xadiidkii waynu soo marreen laakiin waxaa hadhay qariibulxadiidkii ayuu sheekhu macnaynaya qaala wuxuu uhi qowluhu khallatan bayna ashaami waalciraaqi ay ariiqan baynahumaa waddo udhaxaysa weeye wa qowluhu caasa bilcayni almuhmalati wathaa'i lmuhalahati weeye caasa waalcaythuna ashaddu lfasaadi fasaadkiisa daran weeye waduraana bidami daali lmucjamati wa huwa acaali alasnima waa kuruska meelihiisa sare weeye ha alasnimana waa jamcu sanaama waa kuruski marka kuruska meelihiisa sare adura la ydhaha wa huwa jamcu durwa waa durwa oo la jamciyey oo dhura lagu jamcinaya bidammi dhaali wa kasriha dhurwa iyo dhirwa wal yaasibu dhukuru nahli yaasibtuna waa jamcu yaasubo wa dhukuru nahli shinida kuweeda lab weeye yani umaradeed iyo boqoradeeda weeye hogaaminaya wata wajazlatayn ay qat'atayn laba qaybood buu kala tuuraya wal qaraduna al hadafu yoolka weeye alladii kaasoo yurmaa ilayhi xaggiisa loo tuuro binushaabi leebabka xaggiisa loo rideeyo weeye macnuhuna wuxuu noqonayaa ey macnuhu waxa weeye yarmiihi wuu kala tuurayaa labadaa qaybood ramyatan kala tuuris ka ramyi nashaabi ila alhadaf la mid ah ganista waxa weeyaan leebka lagu gano hadafka lagu gano sida waxa weeye leebka marka la tuuraayo hadafka loogu tuuro halka lagu wado iyo ah ee lagu shiishayo wif loogu siiyo oo kale ayuu laba qaybood mar qura wif uga kala siinaya u kala tuuraya wlmahruudatuna bidaali lmuhmalati wlmucjamati almahruuda iyo almahruuda wa hiya thawbu marada weeye almasbuuqu la rinjiyeeye markaa sibaaqa la mariyey waayahay mahruudka la yidhaahdo ee xamuuradda markaa loo yaqaano waa wax cado markaa waxa weeye dhalaalayo meelaha qaar laga qaato qowluhu laa yadaani ay laa daaqata weeye awooduma leh wanaqafu duudun dirxi weeye wa farsaana jamcu fariisin fariis oo la jamciyo weeye wahuwa alqatiilu kala dilay weye waa shayga raqda ah ee bahala iyo waxaasi dileenba had iyo jeer laydha wazalaqatu bifatxi zaayi wallaami waalqaafi azalaqa wa ruwiya waxaa kaloo la wariyey azulfatu bidami zaayi wa iskaani laami wa bilfaa'i wa hiya almir'aatu muraayada weeye waalcisaabatuna aljamaacatu weeye weliba aljamaacatu alkaiira kooxda badan weeye warisluna bikasri raayi allabanu caanaha weeye waliqxatuna allabuunu neefka irmaane caana layda ah weeye weliba waa neefka dhalma cusbada ah walfi'aamuna bikasri lfaa'i wa bacda hamsatun aljamaacatu weeye wa aljamaacatu alkaiira kooxda faraha badan kooxaa aadka u badan weeye waalfakhiduna min annaasi waalfakhidu jilibka min annaasi dadka ka midi du'na alqabiila qabiilada uu ka hooseeyaa xadiidka cadiimkaa intaynaan dhaafin masalaa jirta ahlulcilmigu ay u daliishadaan masaladaas waxa weeye hadday gaala soo weeraraan waddamada dadka muslimiintaa mid ka mid a oo loo waayo awood la yskaga difaaco oo la ysidhaa wallaahi haddii loo dhaqaaqo way idin wada gumaade ama gebigiina waa idin buufin yah in lala dagaalamaa waajibi mayso waayo ilaahay baa yidhi fattaqu llaha ma staactum soo ma aragtid waxaa kaloo loo deliishaday hada alxadiid akhrajtu cibaada lii laa yadaani liaxadi biqitaalihim ilaahay nabi ciise calayhi salaam iyo asxaabtiisa ama dadka la jooga kuma odrhan gam ha idinka siiyaane u babac dhiga soo maha ee waxaa la yidhi bal meeshii aa kaga sabata bixi laydeen dadka waxa weeye saaroo halkaa haddii aa laba kuu roon yahay halkaa buurtaa adduur ka kora oo halkaa isku ilaaliya oo bartaa waxa weeye ka kora baa la yidhi qaala wuxuu ihi wa can ribciyi bni xiraashin waxaa laga wariye taabiciga taabici wuxuu ahaa faqiiha oo zaahidahoo qiimo badan oo hiqa ah qaala wuxuu ihi inطalaqtu waan tegay maca abi mascuudin ilansaariyi abi mascuud alansaari maciisaan tagay ilaa xudayfata bni lyamaani baan u tagnay radia allahu canhum ee faqaala lahu abuu mascuudin abuu mascuud baa ku yidhi xudayfe xadinii waxaad iga ii sheegtaa ma samicta min rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay waxaad ka maqashay fi dajaali dajaal arrinkiisa qaala wuxuu ihi ina dajaala yani wuxuu yihi markaa xudayfa radia allahu canhu qaala ay qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi markaa qaalada rasuulka ale tii xudayfana way xadfantay kolka ina dajaala dajaal ninka la yidhaahdaa yakhruju wuu soo baxaya wa ina macahu waxaanu sitaa maaan biyo iyo wa naaraa dab fa ama aladii midka miyaa yaraahu naasu dadka ay u arkayaan maaan biyo ay u arkayaan fa naarun dab weeye tuxriqu wax gubaysa wa ama aladii midka miyaa yaraahu naasu dadku ay u arkayaan naaran dab famaa un biyo weeye baaridun qabow wa cadbun macaan faman adrakahu ka soo gaadhay minkum idinka mida falyaqac ha ku dhaco fi ladii midka yaraahu uu arka naaran dab uu arko dab iyo markaa labadaas u kala sitaaye yaanu u dhega nugayninoo markuu dha dabkan kugu ridinaa indhaha isku qabto kaa uu dabka u arkaayo ha ku dhaco fainahu maaun maxaa yeele waa biyo cadbun macaan oo ayibun wanaagsan faqaala abu mascuudin abu mascuudna wuxuu yidhi wa ana qad samictuhu aniguna waan ka maqlay rasuulka sala allahu alayhi wasalam hadalkaa muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay marka waxay ka mid tahay khawaariqdiisa la yaab ka leh wax biyo la moodo iyo wax dab la mooduu sitaayoo dadka u muuqda laakiin sidaa dadka ugu muuqata mooyaane ee xaqiiqadu waa cagsigo waa sida kale sidaa awgeed baa rasuulkeenna sharaftali sala allahu alayhi wasalama ummaddiisa uu usii sheegayaa qofka uu la kulmaa inuu waxa markaa loo arkaayo dabka loo malaynaayo inuu indhaa isku qabto uu isku qaaduu ku dhaco yaa waayo ilaahay biyo macaanoo qabow buu uga dhigay wa can cabdillaahi bni camr bni alcaasi radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yakhruju waxaa soo baxaya addajaalu dajaal baa ka soo baxaya fii ummatii ummadayda dhexdeeda fayamkuthu wuxuu nagaanayaa arbaciina afartan la adri garan maayo arbaciina yowman aw arbaciina shahran aw arbaciina caaman intaa mid ay tahay raawiga sidaa ayaa sidaa odhanaya saxaabiga laakiin xadiidkii hore annawaas ibnu samcaan afartan maalmood inay tahay waa inagii ku soo maray fayabcathu llahu ilaahay wuxuu soo dirayaa ciise bna maryama kaannahu xaalo aada mooddo curwatu bnu mascuudin curwatu bnu mascuud ninkii la odhan jiray fa yatlubuhu wuu ka daba tegayaayoo fa yuhlikuhu wuu halaagaya wuu dilaya uma dabadeetana yamkuthu nnaasu dadku way nagaanayaan sabca siniina toddoba sannadood bay joogayaan laysa bayna thnayni cadaawatun iyadoo laba ka mida cadaawadi aanay u dhaxaynin oo dadka gebigoodu way heshiinayaan oo way nabdayaan xataa xayawaankii ayaa markaa heshiinaya xataa xoolihii iyo xayawaankii la cuni jiray la ugaadhsan jiray baa la daaqaayo waxyaabihii markaa ugaadhsan jiray markaa xayawaanka iyo dadka iyo waxoo dhami waxay wada noqonayaan heshiis uma dabadeetana yursilu llahu ilaahay wuxuu soo dirayaa riixan dabayl baaridatan qabow ayuu min qibali shaami xagga shaam ka soo diraya falaa yabqaa kaga tegi maysa calaa wajhi lardi dhulka korkiisa axadun axad ku hadhi maayo dheh axadkaasoo fii qalbihi qalbigiisa uu ku jira mihqaalu daratin dhuudhicasa wax leego min khayrin khayrah aw iimaanin ama iimaan ilaa qabadatu way qabanaysaa qof kastoo iimaan wuxuun ka haya way qabanaysaa xataa low ana axadakum xataa haddii waxa weeye midkiin dakhala uu galo fii kabidi jabalin buur bartankeed uu galo kabidka beerkaa la dhaa beerka buurta waxaa looga jeeda hadda wasadkeeda iyo barhtankeeda hadduu barhtanka u galo xataa midkiin buur la dakhalathu calayhi way ugu gelaysaa xataa taqbidahu ilaa ay qabato oo markaa meel muminiintu ay kaga dhuuman karaan ma jirto fa yabqaa waxaa hadhaaya shiraarunaasi dadka kuwii ugu sharka badna oo fii khifati tayri fudaydka shimbiraha leh wa axlaami sibaaci caqliga dugaaga leh laa yacrifuuna kuwaasoon garanahayn macruufan wanaag walaa yunkiruuna aan diidahayna munkaran xumaanna aan diidahayn licidami jahlihim jahligooda aada u badanoo macruufna ma garanayaan xumaanna diqayn maayaan oo diidi maayaanoo ma garanayaan marka aada bay u fudud yihiin marka la eego xagga shahawaadka iyo sharka siday ugu degdegayaan marka la eego xagga jahliga iyo caqli xumaanta iyo maangaabnimadana iyo xadgudubka say isugu xadgudbayaana isu cunayaana isu dilayaana isu laynayaana isu dooxayaana waa sida waxa weeye sibaacda iyo bahalahan dugaagan khatarta ay had iyo jeer waxlaayo ee wax cuna fayatamahalu lahum waxa isu soo suuraynaya iyaga ashaydaanu shaydaanka isu soo suuraynaya oo qof wanaagsan oo bani aadamka ka miduu isugu soo matalaya fayaquulu wuxuu ka odhanaya alaa tastajiibuuna waar miyaydaani maqlahayn oo idaani ajiibayn fayaquuluuna waxay odhanayaan famaa taamuruna oo maxaadna faraysaa fayaamuruhum wuxuu farayaa bicibaadati lawthaani awthaanta inay caabudaan sidaasaa waxa weeyaan markaa cibaadat lawthaan ay ugu noqonayaan ee ula imanayaan wa hum iyaguna fii daalika xaalay arrinkaa ku sugan yihiin oo ay sidaa yihiin daarun waa mid daraarsan risquhum arsaaqdoodu oo arsaaqdoodu waxa weeye way badan tahay xasanun oo wanaagsan cayshuhum xasanun waan u wanaagsan yahay cayshuhum noloshoodu oo waxa weeyaan maaragta arsaaq badan bay haystaan nolol fiicanna way ku noolyihin uma yunfaku dabadeeta waxaa la afuufayaa fi suuri suurtaa la afuufayaa geeska oo falaa yasmacuhu maqli maayo axadun axad ilaa hadduuse maqla asqa wuxuu maaragtay waxa weeye duwaya oo uu qalloocinayaa liitan dhaban wa rafaca liitan dhabanna kor buu u taagayaa oo liidka isagoo sheekha inoo sheegi doona waa safxatulcunuq qoorta dhinaceedaasaa laydhaha markaa qofka maqlaa waxa weeye sidaasuu dhegta u raarricinayaa sida markaad sanqadh iyo wax dhegaysanayso eed aad u dhegaysanayso soo sidaa ma tidhaahid oo labadan dhinac ee qoorta midna ma hoosaysiisid midna ma taagtid saasoo kale u dhuganayaayu waxa weeye sidaas ayuu odhanayaa qofkii maqlaa falaa yasmacuhu axadun ilaa asqaa ay amaala wuxuu leexinayaa liitan dhaban wa rafaca liitan dhabanna waxa weeye kor buu u qaadaya labada dhamo midna hoos u dhigaya midna xagga sare marinaya wa awalu man yasmacuhu cidda u horraysae maqlaysaana rajulu nin weeyi ninkaasoo yaluutu ee masaxaya macnihii waxa weeye hagaajinaya xawda ibilihi darkii geeliisa hagaajinaya cidda ugu horraysae maqlaysaa waa ninka haddii aa laba kuu roon yahay geeliisii usoo ceelalyooday oo darkii halkuu ka cabbaayey ayuu waxa weeye uga soo horreeyey markaa dabadeeta yaluutu xawda ibilihi yaluutu ay yuayinuhu wa yuslixuhu macni wuu dhoobaynaya wuu hagaajinayaa oo intuu dhisay uu dhooba iyo wax lamida ku sameeyey buu saa u masmasaxayaayo saasuu u wadwadaa wuu hagaajinaya ka ugu horeeya maqlaya waa kaa fa yascaqu kolkaasuu markaa dhacayaa miyur doorsoomayaa isagoo meyda wayascaqu naasu dadkuna iyaguna saasay ku daadanayaan ay ku dhibanayaan waa tahay dhammaan saasay ku dhibanayaan oo kii sii ceelalyooda halkaasuu ku go-ayaa kii geela soo waday soo gaadhsiin maayo halkiibuu ku go-ayaa iyo geeliba dadkii kale qof waliba halkuu joogay ayuu kow mar alla markaa saacadda laafuuf ilaahay qur-aanka waa ka ku sheegay maa yanduruuna ilaa sayxatan waaxidatan ta'khuduhum wa hum yakhisimuun waxay qabanaysaa iyagoo markaa doodayo oo sheekaysanayo oo meelaha ah ku xiiqsan maqaaxiyaha qaar fadhiyaan oo qaar iska shaqaysanayaanoo dadku dee waa idinka arkay ilan ogeysi iskama soo horeeye iyadoo mid xoolihiisii waraabsanayo oo mid halkaa ka sheekaynayo oo mid shaahaynayo oo mid meheradiisii haysto oo mid lugaynayo oo mid gaadhigii wato oo mid magaranaysa macnihii gaadiidkiisii wato oo midba dee wax iska wato saa dadku yihiin ayaa lagu dhufanayaa kolkaasaa mid waliba halkiisa naftu ay kaga boodaysaa uma dabadeetana yursil llah ilaahay wuxuu soo dirayaa aw qaala ama wuxuu hi yunzilu llahu ilaahay wuxuu soo dejinayaa mataran roob kaanahu tallu aada mooddo markaa aal aw idillu ama aada mooddo markaa aw idallu aada mooddo waana isla halkiiuna waa tiixtiixa weeye waa shuuxa waxaynu nidhaahno roob markaa tiixtiix oo kale aada mooddo oo ka maniyi rijaal sida xadiid kale sheegayso sida manidoo ragga oo kale oo saa isu jiidanaya ayaa ilaahay jala wacalaa uu keenaya fa tambutu kolkaasay soo baxaysaa minhu sababtiisa ajsaadu naasi dadka jidharhkoodiibaa soo baxaya oo dhulkiibaa ilaahay jala wacalaa uu sidaa u marinayaa dhulkii oo dhan roobkaa dee qof walibana dhulka meelunbuu kaga jiraa soo ma ogid dabadeeta sidan dhulka marka roobku helo yaa dhulkii oo cidlaahoon midh lahayn hadduu doono oo iska gegadheer taasa ayaa ilaahay roob marinaya geeduunbaa kasoo boodaya soo maaha marka hore meelay ku aasnaayeen meelay ku jiraan aan adarkahayn sidaasaa dadka jirhkoodii waxa weeye usoo baxaya uma dabadeetana yunfaku fiihi waa la afuufayaa suurtii ukhraa mar kale fa idaa hum waaba iyagoo isla markiiba qiyaamun taagtaagan oo yanduruuna wax egeegaya markaa labaad baa ilaahay suurta ku dhufanayaayo yani malaggiibaa ku dhufanaya oo kolkaa dadkii wayse soo taagaya uma yuqaalu dabadeeta waxaa lagu odhanayaa yaa ayuha naasu dad yahow halumma u kaalaya ilaa rabbikum rabbigiin u kaalaya nusqadaha qaar halummuu bay qorayaan halummuuna waxa weeye waa luqatu tamiim imanka laydhaa markaa bani tamiim luuqadooda weeye luuqadda qur-aanku ku yimi laakiin waa tan markaa aniga hadda ii qoran halumma u kaalaya ilaa rabbikum rabbigiin u kaalaya la odhanaya halkaasaa loogu yeedhay waqifuuhum inahum mas-uuluun aayaddaasaa dabadeeta rasuulku akhriyay sala allahu calayhi wasalam waqifuuhum soo joojiya inahum iyagu mas-uuluuna wa kuwa wax la weydiin doono oo adduunyada iyo wixii muteen iyo waxay samayn jireen ayaa la weydiinayaa markaa halkaa looga yeedhay dadku ku yaacayaanoo waa ka ilaahay yidhi yowma yakhrujuuna min alajdaahi siraacan kaanahum ilaa nusubin yuufiduun wax taagan xaggii inay u degdegayaan baad moodda halkaasa u yaacaya aayad kalena ilaahay waa ka yidhi faidaahum min alajdaai ilaa rabbihim yansiluun xagga rabbigood bay markaa usoo degdegayaan ay usoo yaacayaan waa halkaa looga yeedhayo uma yuqaalu dabadeeta waxaa lagu odhanayaa malaa'igtii akhrijuu soo saara bactha naari ay mabcuutha naari kuwii naarta xaggeeda loo dirayay soo saara bac waa facl oo bimacnaa mafcuula ay almabcuutha ilayha dadkii loo dirayay xagga naarta soo saara weeyo malaa'igtaasaa lagu odhanaya taana waxayna tusaaya akhrijuu damiirkaasi xadiid kalena waa kii sheegaya nebi aadam in lagu odhanaayo calayhi salaam duriyadaada iyo dadka kaa tarmay tarantaada waxaad ka soo saartaa inta naarta gelaysa bactha naar waxaa laga yaabaa malaa'igtana ilaahay inuu ku odhanaayo aadamna lagu odhanayo labadaba markaa ay xaasl yihiin fa yuqaalu waxaa la odhanaya min kam imisa ayaa la soo saaraya fa yuqaalu waxaa la odhanayaa min kulli alfin kun kastaba tisca miatin wa tiscatan wa tisciin kun kasta oo bani aadamka ka mid ah sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan xagga naarta usoo saara markaa bani aadamka kunkiiba midh baa jannada gelaya inta kalena waa ahlu naare garo fadalika kaasi yowma yajcalu lwildaana shiiba yowma maalinka weeye yajcalu lwildaana caruurta ka yeelaaya shiiban kuwa cira wah waa maalinka xataa caruurtu ay ciraysanayso dhibaatadiisa iyo hawshiisa maalinkaa weeyi fadalika kaasi yowma maalinka weeye yajcalu lwildaana caruurta ka dhigaya shiiban kuwa markaa cirawa dhibaatadiisa darteed wadalika kaasi yowma maalin weeye yukshafu la faydi doono can saaqin dhudhun markaa waxa weeye la faydi doono saaqaasina waa saaqullahi jala wacalaa sida xadiidka kale saxiixiba uu fasiray ee ku soo arooray sidaa awgeed ta'wiilka dadka qaar ay la yimaadeen lama daymoonaayo ibnu cabbaas tafsiirka ka soo aroorayna waa laga jawaabay rawaahu muslim qaala wuxuu ihi alliitu safxatu lcunuqi qoorta dhinaceeda weeye wa macnaahu macnihiisuna waxa weeye yadacu safxata cunuqihi qoortiisa dhinaceeda ayuu hoos u dhigayaa wa yarfacu safxatahu lukhraa dhinaciisa kalena kor buu u taagaya macnii dee sidaasunbuu qoorta u leexinaya weeye sidii mid wax dhagaysanayo oo kale yaa ayuu dhinacna sidaa hoos ugu yardhigayaa dhinacna kor u taagaya weeye wa can anasin radia allahu canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ihi sala allahu alayhi wasalama laysa min baladin wadan ma jira ilaa hadduuse jira sayata'uhu waxa ku joogsan doonoo tegaya addajaalu dajaal baa tegaya waay marka wacigu waa ku joogsigii markaa dajaal wuu tegayaa weeye wuu gaadhaya ilaa makata walmadiinata makiyo madiina mooyaane walaysa naqbun dariiq ma jira min anqaabihimaa dariiqyadooda ka mid a ilaa hadduuse jira calayhi korkiisa waxa taagan almalaa'ikatu malaa'ig baa taagan saafiina xaala ay safan yihiin malaa'igtaasoo taxrusuhumaa ilaalinaysa maka iyo madiina dajaal inuu soo galo ayay ka ilaalinayaan mar alla marka isaga iyo ciidamadiisu ay damcaan inay galaan buu arkaya malaa'igtiio taagan isaguna wuu arkayaa markaa kolkaasay maarkad ka joogsanayaan fayanzilu waxa uu dabadeeta degayaa bisabakhati meesha caraseesha ah buu degayaa asabakha waxaa la idhaahdaa dhulka waxa weeyaan meelo ka mid ah oo ciiddiisu nooc yaro dhanaan dhanaan ay samayso oo aada mooddo inay had iyo jeer dhididsan tahay ama qoyaan oo kale uu maaragtay jiro iyadoon roobo jirin dudumooyinka agtooda iyo meelahaasaana had iyo jeer lagu arkaa daaq iyo waxaasina had iyo jeer meelaha kama soo baxo dhirta qaarunbaa kasoo baxaa laydhaa waana mid ciid waana meel ciid jilicsan marka meelaha noocaase caraseesha ayuu degayaa caraseeshan hadda loo jeedaana waa madiine korkeeda meelihii caraseeshaha ee ku ooli jiray weeye dhinaca xarada mooye jihooyinka kale ayuu soo duldegaya fatarjufu kolkaasay waxa weeye gilgilanaysaa almadiinatu madiini halaaa rajafaatin saddex markaa gilgilashay gilgilanaysa saddex jeer bay gerinaysaa madiini markuu soo duldego waliba markaa waxbuu tumaya halkaasuu wax ka tumaya halkaa uu soo degay isaga iyo ciidamadiisu ayuu markaa wax ka tumaya kolkaasay madiinina gerinaysaa saddex jeer yakhruju ilayhi waxaana u soo baxaaya dajaal xaggiisa minhaa oo madiina uga soo baxaaya kullu kaafirin gaal kasta iyo wa munaafiqin munaafiq kasta rawaahu muslim marka madiini markay gerirto munaafiq iyo gaal oo dhan bay iska saaraysaayo waxa weeye u baxaya xagga masiixu dajaal waxaana isugu hadhaaya dadkii sabrayay ee khayrka badnaa ee mu'miniinta khaaliska ahaabaa isugu hadhaaya wa canhu ay wa can anasin anas waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi yatbacu waxa raacaya addajaala dajaal waxa ka raacaya min yahuudi asbahaana asbahaan meesha la ydhaha yahuudda joog ku nool sabcuuna alfan toddobaatan kun asbahaan waa magaalo ku taalla waddankan eeraan la ydhaha hadda markaa yahuudda halkaa degan toddobaatan kun baa ka raacaya oo waxay ixtimaali karta intuu soo maray dabadeeta soo raacaya ama markay maqlaan wuu soo baxay baaba iyagu raadsanayaanay doonanayaan kuwaasoo calayhim korkooda uu ku sugan yahay oo xidhan addayaalisatu maryaha ama koodharka dayaalisada laydhaa xidhan waa jamcu daylasaan oo waa maryaha waa waxyaabahan jubbadahan iyo waxyaabahan dusha laga xidho wax ka mida weeye daylasaankaasi weeye ayay xidhan yihiin rawaahu muslimun muslim baa saxiixa ku wariyey markaa dadka ugu badanee raacaya waa yuhuudda inkaari ku dhacday marka horebana ogobo isaga qudhiisu waa yahuudi moogti masiixu dajaalkan laguu sheegaya iyaguu ka mid yahay atbaacdiisa ugu badanina waa iyaga xumaanta nimanka yahuudda la ydhaah xumaantooda iyo makrigooda iyo shirqoolkooda iyo fasaadkooduna waa mid aan abdhoweyn waa mid aramidiisu iyo halkaa wuu ku arooraya ay aada iyo aada u fog tahay soo ma aragtid ya midoo aada u fogya weeye ilaa waktigaasay joogayaan oo fasaadkaa xataa masiixu dajaal fasaadkiisa sidaa uga qayb qaadanaya oo waa askartiisa waxa weeyaan markaa iyo saraakiishiisa wa can ummi shariikin radia allahu canha annahaa samicat nabiya nabigay maqashay sala allahu alayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay layafiranna annaasu dadku ka yaaceen oo ka yaaceen oo ka qaxeen min addajaali ninka dajaal laydhaah fi ljibaali ay cala ljibaali buuraha dushooda uga qaxeen rawaahu muslim markay maqlaan wuu soo baxay oo nin itixaaman oo ciidamo watoo balaayo abaalka soo gurguuranaya ayay dadku way barakacayaan oo way yaacayaan oo buuraha dushooda filjibaal ee calaljibaal buuraha dushooda ayaa waxa weeye lagu yaacayaa si waxa weeye looga badbaado sharkiisa iyo dhibaatadiisa qaala wa can cimraana bni xusaynin radia allahu canhuma qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul maa bayna khalqi aadama ilaa qiyaami asaaca amrun akbaru min addajaal ee uma dhaxayso abuurkii ilaahay nebi aadam abuuray ilaa qiyaami saaca iyo ilaa saacaddu ay ka kacayso uma dhaxeeyo muddadaa aadka u badan amrun arrin uma dhaxeeyo iyo fitno iyo dhibaato amarkaasoo akbaru ka weyn min adajaali dajaal ninka laydhaah fitnadiisa iyo dhibaatadiisa macnii fitnada ugu daran ee ilaahay waxa weeye maaragtay uu keeno in alla intaa dadku ay joogaan yah in alla intaa ay adduunyadu jirto waa fitnada ninka masiixu dajaal la ydhaah weeye halkaa aynu u dayno subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu waslama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online